habeen wacno wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jowhar oo aa inigoo ah beli cismaan goomey qodobada aadaaca war ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn banaanbax looga soo horjeeda al-shabaab oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho dhakhtar soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa liibiya oo laga soo dejiyey magaalada muqdisho xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo qalab caafimaad gaarsiiyey isbitaalka guud ee degmada buulo burtey maxkamad ciidamada qalabka sida ee jubbaland oo xukun dil toogashaha ku fulisay laba ruux oo lagu eedeeyey inay horay dilal u geysteen akhbaaraadka dibadda naca waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh oo iscasishay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaas waxaan qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkana waxaad kusoo dhawaataan dhegaystayaal warkiio faahfaahsan xildhibaan maxamed ibraahim macali mooy ayaa qalab caafimaad gaarsiiyey isbitaalka guud ee degmada buulo burtey warkaasi waxaa la diyaaraha abuukar dayax xildhibaan maxamed ibraahim maclimu oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad oo tayo leh oo uu ka keenay dalka fiinland gaarsiiyey cisbitaalka guud ee degmada buulo burde oo ay baahi dhanka caafimaadka ah ka jirtay qalabkan kala duwan ayaa kaafinaya dhammaan howlaha uu ku howlgalo cisbitaalka munaasabadda wareejinta qalabkan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed caynte agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada cabdulaahi maxamed cabdi maareeyaha elaboorka cabdiraxmaan salaad maxamed guddoomiyaha degmada buulo burde xasan maxamed cabdi iyo qaar ka mid ah dhaqanka nabadoonnadii ka hadlay munaasabadda ayaa uga mahad celiyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimo garashadiisa iyagoo sheegay in abaalka xildhibaanku aysan weligood ilaabi doonin macalimow waa uga mahad celinaynaa waa ficilada looga baahan yahay dadka la doortee bulshada ka soo dhexbaxo ficilka inay qabtaan looga baahan yahay ficilka inay qabtaan looga baahan yahay taariikhdaa qori doonto nin kasta ee la doorto ee taga meeshii loogu tala galay wuxuu gadaal u soo celiyo bulshadaa ka xisaabtami doonto
waa samafal samafalkaas hadda waxaa muxuu ahay
maamulka degmada maamulka cisbitaalka iyo mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadda qalab wareejinta ayaa sheegay in xildhibaan maxamed ibraahim macalimo uu ka soo baxay matalaadiisa cisbitaalka buulo burdana aan weligiis la keenin qalabkan waa sida ay hadalka u dhigeen xildhibaankeenna xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo baahi weyn ka jirtay degmada buuliburta isbitaalkeedii oo gartay in uu qalab caafimaad oo dhammaystiran oo noogu deeqo burburkii dowladdii dhexe kadib wax shaqaa isbitaalka lagama qaban agab caafimaad oo maanta baa tiradeed intaa dhan yahay wax keena ma jirin xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo aanu safarkaan isla soconnay isagana uu u socday inuu bulshadii degmadii iyo maxaa la yidhahda bahda caafimaadka waxyaabihii uu u soo qabtay isaguu dadaalkiisa ku yimid inuu maxaa la yidhahda bulshada gaarsiiyo marka sharafay noo tahay inaan marka maadaama hawshii bulshada uu u soo qabtay uu ku wareejinayo laftirkeedna dadka markhaatiga ka noqonaya inaan ku jirno matalaadii heer degmo ama heer gobol waa ka soo baxay oo waa aragtaan tii reerkana waa ka soo baxo markii la yidhi cadowga ha lala dagaalamo markii la yidhi wuxuu xoogga saaray in baabuurtii iyo askartii iyo shaqadii cadowga lagula dagaali lahay inuu isku dabarido waan ognahay muddo sanadku dhowaad ah wuxuu ku bixinaya wakhti in la helo gaadiid iyo ciidan toosan oo beeshu ay leedahay oo lagula dagaalamo oo lagu xoreeyo deegaanada cadowga ay haastaan marka taana waajibkii waa ka soo baxay waajibkii labaad oo ah in bulshada loo adeego oo qalabkii caafimaad oo dhammaystiran inuu keenana waa ka soo baxay horena waxa u ogeynay si maareeyaha ereborka uu sheegay inuu contributionka ereborka uu ka qayb qaatay dadka khaasatan hadda waxay fiirinaan qalabkan uu keenay bislay fiirinaan degmada buuliburta ayadoo go'doontay elaboorka xirmay macalimuhu wuxuu ka mid yahay dadka u istaagay hadda elaboorkan degmada buuliburta shaqaynaa qarashuu ku bixiyey xitaa macalimuhu waxaa la lahaa waa xildhibaan reer hiiraan ah anigoo codkayga maanta saacadda la taagaya macalimuhu waxaan rabaa afarta sano soo socota xitaa in loo codeeyo xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo wacyi u leh arrimaha caafimaadka ayaa gartay si bulshada deegaanka ay u helaan daryeel caafimaad oo ku filan wuxuuna xildhibaanku bulshada iyo maamulka kula dardaarmay in ay ammaanada u xafidaan dadweynaha qalabkan meeshan yaalla aad u jeedaan
ra'yigeeda wuxuu ka dhashay markii uu iigu dambeysay magaaladan aan imaado ee haba yaraatee waxyaabaha maaragtay aad ii murugo geliyay waxaa ka mid ahaa inaan isbitaal jirin oo maaragtay isbitaalkii soddon sano ka hor magaaladan ka burburay ee dhexe la yaqiinay ajnebigu uu ka shaqayn jiray ameerikaanku ay joogi jireen oo baaba'ay oo qofka markii uu dhaawac noqdo helikobter habeennimo loo raadiyey marka hawshaas sidii loo gudan lahaa oo wax looga qaban lahaa ayaan maaragtay maskaxda ku qaaday iyo waxyaabo kale oo ayagana sidaas oo kale dhib uu ka jiray ay isagana qayb ka qaatay runtii qalabkan annaga maanta aan meesha keennay uma keenin qabiil uma keenin jufo uma keenin waxaan u keennay magaaladan buula burti magaaladana iskale waxaa la rabaa in dadka loogu adeego dadka bulshada deegaankan loogu adeego dadka socotada ah ee safarka ah loogu adeego laakiin haba yaraatee aanan loogu takrifalin loo xafido la xanaaneeyo waxaa ka maqan qalab fara badan waxaan rabnaa inaan raadinno waxaad ogtihiin magaaladan ma laha ama isbitaalkanba ma laha ambulance ma laha wax ambulance oo maanta qofkii dhaawac lagu soo qaadaa ma jirto magaalada hadduu dab ka kaco haba yaraatee cid maanta wax uu qabato dab lagu daminaa xataa ma laha marka howlo badanoo magaaladan fari kama qodna ayuu u baahan yahay waxaan rajaynaa bilaha soo socda inaan keeni doono daawo oo maaragtay isbitaalka maaragtay kaafisa iyadana dadaalaan samayn doono banaanbax looga soo horjeedo al-shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdicasiis ibraahim bannaanbaxan oo ah mid looga soo horjeedo weerarada iyo qaraxyada dhowaan ka dhacay xeebta lido ee magaalada muqdisho islamarkaana dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay dad badan oo u badan dhallinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada isugu jirta ayaa maanta ka dhacay xeebta lido ee magaalada muqdisho bannaanbaxa waxaa soo qabanqaabiyey qaybaha kala duwan ee dhallinyarada ku dhaqan caasibadda muqdisho dhallinyarada ayaa si adag uga hor yimid islamarkaana sheegay in ay la dagaalamayaan oo ay kacdoon ka noqonayaan dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dalka
marka insha allah tacaala waxaan rabnaa dhammaan inaan dhallinyarada ku bugaadino ku guugaabino dadaalkay u dadaaleen dhiigga ay shugeen garabistaanka ay sameeyeen maanta waxaan rabnaa inaan mid ka naqanno inaan argagixisada qawaariista la dagaalanno kulana dagaalanno ninkii qalin kula dagaali karo ninkii maaliyad kula dagaali karo ninkii cod kula dagaali doono dhallinyarada soomaaliyeed meel walbaa joogtaan waa inaad dalkiina iyo dadkiina garab istaagtaan waxaan xasuustaa dad ajaanib ah oo noo yimid inay ku tilmaameen xeebta ugu asturan caalamka xeeb gabdhaheenna ayagoo xijaaban ay joogaan
dad masaakiina ee cid u gurmata aysan jirin dhulka yaalla diigbaxaya runtii ayaan meeshaas ku arkay anigana maadaama aan hal qof ahay meeshan xabad ka dhiciisa waxaan ku qasbanaaday inaanuun hal qof nafta u horo marka runtii ilaahina wuu ugu garab galay marka dhammaan idinkana soomaalina waxaan rabaa warbaahinta ina uga faa'iisto mas-uuliyiin oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka banaadir wasiiro xildhibaanno iyo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda ayaa dhankooda bannaanbaxa ka qayb galay islamarkaana cambaareeyey dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dadka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda soomaaliya xasan elay wasiirka wasaaradda caafimaadka doktor cali xaaji wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa ayaa si wadajir ah ugu hadlay islamarkaana ku baaqay in lala dagaalamo ururka al-shabaab diyo dadeyin may ciidamada xooggan isku reeb waayeen waryaa walayo on dareeraan ciidan ma ee walayo on dareeraan dawlad ma ee walayo on dareeraan shacabku waay shacabka walayla kufadeeye inayo ha sheegaan shabaab argagixisada inayo ha sheegaan alla kufadee cadowga oo khawaariijta ee sida isan ogtiin dhelgu waay waryaa dhelgi ba ka baxeey dhelgi walay ka baxeey inay la buufi waay waryaa cadowga inay isan isku buufidaan diyaaringatiina cadowga inay isan idoogan ku buufidaan diyaaringatiina jiiriya wali ka jara ini sheegtan diyaaringatina eedi eedaan mahasantiin oo ay soo galeen inay laayaan dhallinyaro aan waxba galabsan dhallinyaro mustaqbalka idinkaa leh waxaa loo baahan yahay inaad hay-adaha amniga aad la shaqaysaan waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsanno adduunyada nabaddae aad aragteen dadka iyo waxa wada shaqeeya dawladnimada indhaha dawladdu waa shacabka iyo dhallinyarada saasi darteed si aan uga adkaanno cadowga oo aan u sii labalaabno dagaalka iyo aan kula jirno waxaan iga codsanaynaa inaad la shaqaysaan hay-adaha amniga inaad indhihiinna furtaan in ummad soomaaliyeed darajatu lkhalyaan ama heerkulkooda boqolkii inuu gaadho wax uga harsan miyaa jiro haddii aan ara ogeyn goobjoog u ahayn xasuuqii ay ummadda soomaaliyeed ugu geysteen zobe wan iyo tu wax noo harsan miyaa jiro ugu dambayn guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa la hadlay bannaanbaxayaasha ka hor yimid islamarkaana ka kacdoomay weerarada iyo qaraxyada al-shabaab ay ku hayaan dadka soomaaliyeed inay yihiin dad oo doqomo ah inay yihiin xusada inay yihiin in lala dagaalamo inay waajib nagu tahay rasuulkana wuxuu yidhi man qatala duuna nafsihi fa huwa shahiid qofkii naftiisa soo difaaca dhinta waa shahiid waxaan rabnaa dowladda indhaheedii iyo dhegaheedii indhaheedii waa idinka gacanteediina waa ciidamada dhakhtar soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa dalka liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey magaalada muqdisho maxamed abuukar casir ayaa warkaasina inoo sii dheeraynaya magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta dib ugu soo laabtay dhakhtar mahad garaad xasan oo mungafaha liibiya laga soo badbaadiyey kadib markii uu muddo u xirnaa mahad garaad ayaa markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu warbaahinta uga waramay xaaladihii uu soo maray isagoo u mahad celiyey dowladda federaalk iyo guddi gaar ah oo dadaal ku bixiyay in ay dalka ku soo celiyaan kana soo badbaadiyaan magafaha liibiya
walaahi bismillaah maanta horta waa maalin farxad leh waddankeeda dib ugu soo laabtay Ee, shalay iyo maantana dee laba laba marxalad laba xaalad ay kale ahayd marka maanta waan ku faraxsanahay waddankayga inaan imaado aad iyo aadaan ugu faraxsanahay sidoo kale dadkii walaaleha ahay oo uu juhdiga ogaa ii bixiyey waqtiga ogaa ii bixiyey waxaan rabaa inaan siiyo mu- muhiimadda koowaad inaan siiyo oo ilaahay ka soko maanta sababa inaan halkaan imaado xamar imaado waa dadka maanta abaalka ugu horeeya igu leh waana guddigii oo ugu horeeya walaalkay cismaan maxamuud qanyare sidoo kale caana booro dhammaan een gudoomiye walaalkay ibraahim mahad alle walaalkay yaxay suudi ugaaska doctor ibraahim guuleed ee ilaahay kuma dar dhammaan wallaahi wixii garab isii dal idibad jira waa ugu mahad celinaa maanta da farxada ay tahay waddanka dib ugu soo laabtay Een, sidoo kale waxaan wallaahi aan iloobi karin oo marnaba aan ka tegi karin ee, safiirkaygii qaaliga ahaa abashtor aadan aan iloobayn abashtor aadan ee, cabdi diiri oo ah ninkii meeshii safaaradda igu soo dhaweeyey ee dalka liibiya safaaradda igu soo dhaweeyey oo waqtigiisa ii huray oo aabe ii noqday oo garab ii noqday waalid ii noqday ilaa aan ka soo baxayay waddanka ka imaanayna garab ii ahay oo ugu mahad celinaa sidoo kale xogayaha safaaradda ibraahim oo walaalka ibraahim oo ugu mahad celinaa sidoo kale xildhibaanadeeda dhammaan ee ugu matala xukuumadda ee, mahad garaad ayaa gudaha garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cabde waxa uu uga waramay warbaahinta xaaladihii uu soo maray ay dhibaatadii ay meesha kala kulmay wax oo- inta lagu soo kaba karmaa laakiin dhibaato aad u badan ay ahayd meeshaas qof bini'aadan ah oo walaala ah oo soomaaliyeed inuu aad mugalaama kula talinayay waxaa dhilahay intaad joogto ha loo dadaalo dowladda ha u dadaasho waa ka soo bixisa meesha waanan ogaa ana safiirka hadda meesha aan kusoo tagaa liibiya waa nin aad u fiican gudoomiyahaas waa safiirkaas nin aad u fiican oo ahay aad u dadaalaya hadda xataa intaan soo bixin ka hor waxaa jirta muwaadiniin oo soo daayay oo halkan imaaday saa ogtihiin marka safiirkaas safiir aad u fiican waa xarajaynaya in dowladdana si gooniya ninkaas ay ugu warqabaan cismaan maxamuud qanyare afrax oo guddoomiye u ahaa guddigii mahad garaad ka soo badbaadiyey magafaha liibiya ayaa warbaahinta uga waramay sidii ay ugu suurto gashay soo deyntiisa waad mahadsan tahay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celinno waxaan rabnaa in maanta farxaddiina lama qiyaasi karo een, annagoo ah guddigii isu xil saaray een, samata bixintii diktoorka iyo gurmadkiisii ilaahay mahaddiis waaye maanta inuu nala joogo asagoo xora eeraboorkii eerad aadan cadda uu ka soo degay goordhow waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo dhammaan walaalihii soomaaliyeed ee uga qayb- ee ka qayb qaatay gurmadkaas ee ay ugu horeeyaan maxaan ku dhahdaa een, ee, guddoomiye caana boore xildhibaanada beesha ee, dadka soomaaliyeed be- jaaliyadda soomaaliyeed ee qur- qur- waddamo- waddanka dibaddiisa degan een, maxaan ku dhahdaa bahda dhakhaatiirta ee, bahda suudaan soomaali suudaan een, dadkaas oo dhan aan u mahad celinaya dhammaan qof kasta inta badan dhallinyarada ayaa uga carara waddankooda shaqa la-aan ka jirta halka kuwo kalena ay waddanka uga tahriibaan cabsi soo wajahda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka jubbaland ayaa xukun dil toogasho ah ku fulisay laba ruux oo lagu eedeeyey inay horey dilal u geysteen warkaas waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray shariic cumar xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland gaashaanla dhexe mawliid axmed yaasiin ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey xukunka dilka ee lagu fuliyey dembiilayaashaani saakay maxkamadda ay towatay bismillahi raxmaani raxiim xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ujeeddo fulin xukun dil ah maanta oo ay taariikhdu tahay shantii bishii- bis- bishii sideedaad labada kun iyo labaatan iyo afarta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowladda jubbaland xukun dhaqangal ah oo dil ah qisaas oo ku fulisay xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda boqol toddobaatan iyo sagaal ee suuratu baqara si waafaqsan xeer hoosaadka si waafaqsan habraaca sharciga ah kow gacanku dhiigle dable yaasiin cismaan colow ku heshay maxkamaddu eedda xeer ilaalinta kuna xukuntay dil qisaas ah taariikhdu markay ahayd toddobadii bishii saddexaad labada kun iyo labaatan iyo afarta laba gacanku dhiigle dable maxamed cabdulaahi siciid maxamed khadar ku dhashay kismaayo ina ladan aadan ibraahim soddon iyo shan sano jir ah kaasoo dilay taariikhdu markay ahayd lixdii bishii tanaad labada kun iyo labaatanka marxuun maxamed deeq nuunow saar wabilaahi towfiiq dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan nawaaraad iyo jowhar ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa iska cesishay xilkii ay haysay kana carartay dalkeeda kadib dibadbaxyo xooggan oo dhaliyey khasaare badan oo maalmo badan ka socday qaybo badan oo ka mid ah dalka bangaladesh dad caraysan oo u badnaa dhalinyaro ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhigayay dibadbaxyo rabshado watay oo ay ugu soo horjeedeen dowladda ay hogaamiso sheekh xasiina waxayna dibadbaxayaasha ugu baaqayeen inay iscasisho ciidamada ammaanka dalka bangaladesh ayaa toogtay qaar ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxyada waxay sidoo kale ciidamada xireen dhalinyaro badan oo hormuud u ahaa dibadbaxyada looga soo horjeeday ra-iisul wasaare sheekh xasiina warar soo baxaya ayaa sheegaya in sheekh xasiina markii ay iscasishay kadib ay ka carartay madaxtooyada waxaana la sheegay in diyaarad gaar ah oo helikabtar ah inay u qaaday dalka hindiya oo jaar la ahaa bangaladesh dhegaystayaal war wax dal iyo dibad inaga soo gaaro waa naga taa cidda warkayga oo seega waxaad dib ugu daallacan kartaa beejkeen facebook lena radio jowar intaan mar kale habada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo